ixtimaalkaasi waa daciif mustanad adagna ma hayso asalku wuxuu ahaa inaanu nijaas ahayn wax la taaban karo oo aanad ku arkayni kol hadduuna jirin oo imika dee waxaad taabanayso nijaasa kuu muuqda aanu jirin asalkii unbaa la raacaya intaasoo masaleba waxa uu ku yihi asaxhuma alxukmu biahaarati istisxaaban lilasl laakiin nijaaskiisaa qaaliba maya wax ma ku arkaysa wey wa minhaa idaa tanaxnaxa alimaamu fadahara minhu xarfaani fahal yalzamu alma'muuma almufaaraqatu icmaala lidaahiri alqaalibi almuqtadi libudaali salaati aw laa shaaficiyadu waxay qabaantay qofku hadduu yidhaahdo inay ka jabayso kol haddaan baahi u qaba oo masel haddii dee waa la kala eegayaa hadduu codku ka xidhmay oo uu qiradii akrii kari waayey qiradii faatixada uu akrii kari waaye wuu odhan karaa ceex bay leeyihi laakiin haddii qiradii xataa kor uqaadisteedii uun ay u suuro gali laadahay hasirays salaaddii jahriyada ahayd baddada tukinayay mar un baa loo ogol yahay waa markuu cunuhu isxidho laakiin marka uu marka kor uqaadistii oo kale kari waayo ama sabab la-aan ay tahay looma ogola bay leeyihi saba ninkii imaamka buu yidhi ma'muunkii daba taagnaa dee ma waxa ku waajibaya inuu ka goosto inuu ka goosto markaas oo uu raaco sida daahirka ah daahirka inuu raaco dee tilmaamaysa markaa inay salaadii ka jabto mise asalkiibuu raacayaayoo ahaa inay salaadiisu baaqi ahayd waa kaa ku leh lianna alasla baqaau salaa walacalahu macduurun fi tanaxn falaa yazaalu aslu ilaa biyaqiin asaxuma ahaani ka labaad un baa la qaadanaya waxaa laga soo qaadaya inuu cudurdaar u haysteen ama goorihii ay u banaanayd uu tanaxnaxan la yimi oo cunuhu inuu ka xidhmun baad kasoo qaadaysa markii ay u banaanayd un baa laga soo qaadaya asalkuna dee asalkii baynu markaa raacnay ixtimaalka ka hor jeedaa daciif asalkuna waxa waa baqaau salaati tusaalaha saddexaad waxa weeye ruuxii dumarka ahayd dee waa xaamil dhiigna way aragtay macaadaa mise maaha dhiiggaa isaga ahy waa laba qowl qowlka asaxaya waxa weeye nacam markaa taradud baana meeshii jira dhiiggani inuu yahay dhiig cilla ay keentay iyo dhiiggii caadiga ahaa inuu yahay markaa asalku waxa weeye salaama ayuu asalku ahaa idan markaa asalkaasunbaa la raacaya oo uurba ha lahaatee dhiiggaa ka yimid xaydunbaa laga soo qaadaya sababtuna waxa ay tahay sida asalkii waxay ahayd inay ruuxan dumarkii cillo dhiig keenta ka nabad gashan tahay cillo dhiig keenta inay ka nabad gashan tahay markaa waxay qabaan fuqahadu in ama ay madhabkaniba qabaan inay ruuxa dumarka ee uurka le ay caado yeelan karto marka haddii ay dhiig aragtay wuxuuna laga soo qaadayaa inuu noqon karo kii isaga ahaa caadadii damul cilla aanu ahayn taradud baa jira laakiin asalkaa la raacaya wejigaa kalena waa laga tegaya dee amtiladu way sii badan tahe waana kuwa waa iska wada macruuf waa kaa kusii xigsiinaya markaa halkaa oo ninkii iyo afadii baa isla gooni noqdo guri bay isla galeen iyadii way taabatay bay ayay ayay leedahay waxay doonaysaa mehalkii inay wada yeelatay ma ark isagiina waxa uu leeyahay m maan taaban isagun baa markaa loo rumaynaya maxaa yeele asalku inaanu taaban bu ahaa ixtimaalkuna waa daciif alqismu araabic qaybta afraad amtiladu dee way badantay waa kuwaa kaasii dambeeya maa yurajaxu fiihi ahaahiru cala alasax daahirkii iyo asalkii baa iska hor yimid laakiin maanta waxaa raajix laga dhigayaa waa tan hore cagsigeedoo daahirkii oo sida masel asaxa ah waa laba qowl saxiix iyo asax weeye asaxa kaasaa la qaadanaya bian kaana sababan qawiyan mundabitan waxa uu markaa daahirkii noqday sabab muuqda oo koobmayo la taaban karayo wa rujixa daahiru fi lasax daahirkiibaa ayaa raajix laga dhigay sida asaxa maa kaana fii maa kaana wixii ahaaday qawiyan mid xoog badan kaasoo wusima lagu calaameeyey biindibaad koobni uu markaa kooban yahay oo markaa quwadiisa la taaban karayo shaygii daahirka ah haddii isagoo qawiya ku tiirsan yahay oo macruufku ku yahay waxa uu noqon doonaa mid isagii la qaalib yeelo amhilada ayaad kusii gadan kusii garan doontaa masaailku waa fiqi low shaka bacda asalaati aw kayriha min alcibaadaati fii tarki ruknin kayri niya falmashhuuru annahu laa yu- laa yu'ahir lianna adaahira inqidaa'u alcibaadati cala asixa waathaani biqowli اlasl cadamu ficli ninkan isaga ahay markii uu salaadii ka baxay baa waxa uu sidhi talow waad yar fikiraysaa faatixadii miyaad akhriday goortii dhowayso talow ragcaddii u dambaysay labadii sujuudood miyaad mid ilowday shakigaasaa yimid markaa waxaa la qaalib yeelayaa markaa laba mas'alaa yaalla laba qowl taradud baa jira qowl waxa uu leeyahay sida daahirka ahi waa inay cibaadadani kaamil noqoto qowlna waxa uu leeyahay asalku waa inaanu shaygaa uu ka shakiyey la imanin markaa daahirka ayaa maanta ee sabab qawi haysta daahirkaa qaalib laga dhigaya cibaadadaasina inay dhammaystirnayd ayaa laga soo qaadaya markaa way kala duwan yihiin siduu dee isba xagga dambe ku xusi doono markuu shakiyu cibaadadii ku dhex jiro iyo markuu ka baxo oo marka uu ku dhex jiro dee waa ti aynu soo maraynay in yaqiinta la raacayo oo aqalka lagu binaynayo inta aqalka ahun inaanu la iman un laga soo qaadayso laakiin markuu ka baxo sida daahirka ahay cibaadadu waa inay kaamil noqotay asalkii lama raacayo وكذا لو استجمر فشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة كما في فتاوي البغوي waxa uu ka shakiyey ma saddex dhagax baad ku istijooto way astaxday istijadaadii bilistijmaar ahayd mise laba dee waana intii uu dhammaystay kadib ee isagoo ku dhex jira maaha markaa wuxuuna la raacayaa sida daahirka ah waa in arrintaas kaamil noqoto maa laga soo qaadaya wa minhaada dambe qabsa sadxaadda kale إذا جمعت فقضت شهوتها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فنصح وجوب إعادة الغسل لأن الظاهر خروج منيها معه والثاني لا لأن الأصل عدم خروجه labadii qof baa kulmay ninkii iyo xaaskii muddo kadib dee adigu wayna maydhatay maydhashadeedii kadib ayaa ay jinaabada ka maydhatay ayay biyo ka yimaadeen laba arrimoodba markaa waa suuragal in dee biyahani ay yihiin kuweedii iyo dee kuwii ninkoo isku dhex jira min nudfatin amshaaj baa ila laydho iyaba way lahayde qofkana haddii mani ka timaaddo maxaa macruuf ahayd inuu dee maydhanayo haddii qofka manidiisu ka timaaddo inuu maydhanayaa macruuf ahayd markaa sida daahirka ahi waa inay isku jiraan kuweedii iyo kuwii oo iyaduna markaa kuweedii ay ka yimaadeen kuwiisa waxba dee may ka maydhateene ee waa kuweeda sida asalka ahayna waxa weeyaan sidaa isaguba kuu sheegay inaan waxba ka soo bixin ayaa asal ahayd oo inaanay ka imanin manideedu ayaa asal ahayd marka asalkan waa la iskala tegayaa maanta oo daahirka ayaa sabab qawiya ayuu ku tiirsan yahay oo had iyo jeer jimaacaasi marka uu yimaado iyadana in kuweeda yimaadaan si amshaajintaasi ay u timaado ayaa markaa daahira sidaa awgeed way maydhanaysa oo labadiibaa isku jiraa laga yaaba haddii kuwiisuunay ahaan lahayd may noqoteen jinaabadiina waa tii ka maydhatayse laakiin maadaam biyaheeda ay ka yimaadeen waa inay dib u maydhatay waayahay waxa uu ku tuuray fii maain aw naarin famaata saasuu qabtoo berkad buu afka ugu riday ama dab buu ku riixay waxaa murmay markaa kii dabka lagu riday ama kii weligiisa ahaa dukaa dabka lagu riday dhintay iyo ninkii waxaan sameeyaa murmay markaa ninkii isaga ahaa ee dabka ku riday waxa uu leeyahay uu ka dulboodi karayo ama berkad yar baa hedo halkan xundhuurta u joogsanaysay ogaan buu uquuso a muhliku nafsii buu leeyahay ma nin baa ma nin baa istili lahaa muhliku nafsii weeyaan buu waxba layguma leh kanina waxa uu leeyahay maya adigaa lagu leeyahay تصديق الولي وي سيدا ظاهر كهي وحا وي أنه لو تمكن لخرج هذا يسر ربي سوى كبحرها من يثبت إليه هو لما نفتي سيساك عشر مركا هاتيه كل انتي ظاهر كوحا وشيغي إن انكا إساقا وننكا كلا ديلي ولا تاكا قدتك انت تعارض الأسلين لبدي أصلا ما أنتنا إسكهري ماده وحيث ما تعارض الأصلان لبدي أصل مركي اسكهر ماتان فرجح الأقوى على البيان sida cadow waadixa ah ee waxa la raajix yeelayaa la qaadanayaa qowlka ee asalka aqwaha ah ee xoogga badan ayaa la qaadanaya muxuu haddaba xoog badnidii noqonaysaa waxau uhi waquwatu lasl asalka xoog badnaantiisuna bicaadidin xasala shay xoojiyo oo meesha yimid weyn shaygaasoo min daahirin wax muuqda ah iyo wakayrihi waxyaabo kaleba kamaa wusila ilayna min alculamaa'i radia allaahu canhu sidana laga soo gaadhsiiyey culimada waa sidaa waxa uu ku uhi laba asal kolkay iska hor yimaadaan waxaa la eegayaa kooda xoogga badan xoog badnidiina waxay noqonaysaa shay iyaga ka baxsan oo daahira masel daahir yimaada waa masalo kaloo daahira oo xoojisa iyagii amhilada eega markaad laba sida sharaxa socoto ida daca alciniinu lwada fi lmudda wa huwa saliimu dakari walunhayeyn فالقول قوله قطعا مع أن الأصل عدم الوضع لأن الأصل بقاء النكاح واعتضد بظاهر وهو أن سليم ذلك لا يكون عنينا في الغالب كسيدة مسألة باب النكاح معروف تايما باب الفسق قف كان نستقع هي مركا اي كسو عبطة أفضي دا عنين والنغضة حبو استار موايا ومرضونه ولو مدية muddadaa isagaa hadduu wax ku fuliyana fasakhaadii way joogsan haddii kalena waa laga fasakhi doonaa waaya muddadii haddaba loo qabtay ayuu isagii waxa uu leeyahay hawshii waan fuliyey lagamala fasakhi kara xaasi waan in dadaalaya iyadiina waxa ay leedahay maya wax alla wuxuu fuliyey ma jiro markaa laba asal baa meesha yaalla laba asal labada asalba waa kaa kuu dhiga eego asalkii waxa uu ahaa cadamu lwadi asalku cadamu lwadi buu ahaa inaan waxba wadiin oo sidii hore ciniin uu isaga yahay ayaa asalku ahaa marka ayuu xoojinayaa asalkaasi xaggeeda dee iska iyadu doonayso fasakhaada asal kalaa jiro oo ah inuu nikaaxu baaqi ahaa labada qof nikaaxooda uu baaqi ahaa nikaaxan maanta duulimaadka lagu yahay fasakhaadiisa loo socdaa labadii asal markaa mid baa daahir helay xoojiya oo u markhaati fura waana asalkan baqaacu nikaaxa daahirka xoojiyeyna waxa weeye ninkan kol haddii alaabtiisu ay u caafimaad qabto sida daahirkee qaaliba waxa weye inaan waxba ka nuqsaamin ee wixiisu ay hirgalaan oo dadka o dhanba sidaasay yani saabaankiisii oo dhan midna kama goonaan markaa way u wada nabad qabaan sakarkii iyo xineeyihiiba markaa sida daahirka ah waxa weye dadka noocaas inay hawshooda fuliyaan daahirkaasi wuxuu xoojiyey baqaau nikaax markaa baqaau nikaax baa la xukumaya hore uga sii soco iska yar burdhaaf waxay isku khilaafsadeen waladulmabiic waladulmabiica alaabtii la kala iibsaday ayaa waxa ay lahaydeen neefkan la kala iibsaday hal bay ahaydoo way rimanayd intaanaan la iibinin haddii ay dhasho nirigii waxa qaadanaya dee kii iibiyey iyadii oo isasidata haddii la iibiyana dee waa neef isku rarane ilaan lama sarrifee waxaa iibsanaya dee ninkii iibsaday baa wada kaxaysanaya muran baa ka dhacay markaa nirigtii baa lagu muransan yahay markaa kani waxa uu leeyahay neefkani waxa uu dhashay wadaada low intaanan kaa iibin hasha markaa hashun baan kaa iibiyeysna wuu la socday kan kalena waxa uu leeyahay maya iyadoo isasidataad iga iibisay ninka baayicaa baa loo rumaynaya baayicii ayaa loo rumaynaya asalku waxau ahaa baqaau milki taas waa la odhanaya amsiladaa kalena de way sii badan yihin safxaddaa kala soo jeeda low adraka alimaama wa huwa raakicun imaamkiibuu soo gaadho rukuucsan wa shaka hal faaraqa xadda raakiciina qabla rukuucihi faqowlaani axaduhumaa annahu mudrikun liana alasla baqaau rukuucih waathaani laa liana alasla cadamu lidraaki wa huwa alasax imaamkiibuu rukuucdii ku soo gaadhay shardi bay lahayd marka rukuucdaa loo xisaabinayo waa inaanay isweydaaran isagiiyo imaamka oo iyadii oo uu sii socdo allahu akbar intuu yidhi allahu akbar iyadoo uu sii socdo waa inaanu imaamku soo weydaaranin ee markuu dee loo tirinayo waa inuu imaamkiio si wanaagsan u rukuucsan isna rukuucaayo uu ku gaadhaa rukuucda uu ku gaadhaa rukuucda ayay ahayd haddaba waxa uu is yidhi wartalow miyaa isweydaarateen mise waa isku gaadheen shakigaasaa yimid dee laba qowl baa soo galay waa laba asal baa markaa ay ku kala binaysan yihin qowl waxa uu leeyahay ninkan isaga ay rukuucdii wuu soo gaadhay maxaa yeele asalku waxau ahaa imaamkani inuu rukuucsanaa welina sii rukuucsan yihin ayuu asalku ahaa qowlna waxa uu leeyahay asalku waxau ahaa inaanu soo gaadhin ayaa asal ahayd imaamkuna salaadiisa uu sii wato wax badanna uula dhaafo tanna kuwii ula dhaafayba ayuunbay asalkaasaa la raacinaya markaa kan dambaa la qaalib yeelay buu leeyahay oo daahira haddii aad salaxaasun aakhirkiisa sii wato intaanad wa minhaada midi ka sii dambaysa aanad gaadhin waxau idhi walow wajada laxman mulqan meelaha sadarada u dambeeya washaka ahuwa mayta abudaka laa yaxilu aklu walow laaqaa shay-an lam yunjisu camalan fiiha bilaslayn wahumaa cadamu tadkiya hilib buu meel ka hela yaalla wuu shakiyeeyo waxau idhi talow ma bakti ba mise waa birsol oo hadduu bakti yahay lana cuni maayo wuxuu taabtaana waa nijaasaynaya hadduu birsol yahayna waa la cunayaa dee waana daahir markaa waxa uu ku leeyahay lana cuni maayo wixii uu taabtana nijaasayn maayo labada mas'aladana asalkaa loo cuskanaya oo camalan fiihimaa bilaslayn oo marka xagga cunidda iyo la-aanteeda la eego waxa uu noqon doonaa shaygan isagaa inaan la gowricin baa asal ahay sidaa awgeed lama cunayo marka nijaas iyo la-aanteed la eegana bakti inaan la gowricin baa asal ahay oo markaa taasaa dabeetana la qaali yeela adina lilmurtahini fi lbayc warajaca uma daca rujuuca walasaxu tashdiiqu lmurtahin raahin iyo rahan iyo murtahin baa jira raahin rahan murtahin kantaa ku dheefla la yidhaahdaa oo waxa weeye ninkan recordka hayste alaabta rahmaadda u haysta oo waa murtahin raahinkuna waa kii yidhi ihaya wax de ka amaaday ama wax ka qaatay rahantuna waa wixii la hayay marka haddaba ninkan alaabta lahaa raahinka ahaa ayaa u idma wuxuu recordka adii hayste record baynu daynu hor yaalan tusaalaha kusoo qaadanayna e eb buu waayahay dabeetana dee waxa u bannaan markaa inuu iibiyo wixiisii ka goosto baaqigana u celiyo dee adda isku go-ayaana uu ka ka goosto wixiis daba meeshii waxaa yimid ninkan baa waxa uu leeyahay baacaasi muu sixi mu asixina recordkaygii baan leeyahay sababtoo a intaanad iibinin baan ka noqday arrintaa iyada ah kan kalena waxa uu leeyahay mee kamaad noqonina waxaad ka noqotay markaan iibiyey kadib sidaa awgeed baacaasi u asaxay alaabtiina lama soo celinayo saasay ku tagtay murakaasaa ka dhacay markaa markaa mid waliba asal buu cuskanaya asalkase laakiin la qaalib yeelay waa ka murtahinka sababtoo ah qabla alcaqdi iyo bacda alcaqdi baa laysku haystaa idanka layskuma haysto idan markaa wax xoojiya ayuu haystaa asalka murtahinka labadaa masale waxaynu u qabanay baydkan dambu kugu soo exaalaynaya wajazamuu waxa ay jasmiyeen buuhi biaxadi alaslayn biaxadi alaslayn labada asal midkood bay jasminayaan fii xiinin marmarka qaarkood wayajri alkhulfu khilaafkiina wuu dureerayaa labada asal dhexdooda xiinan marmarka qaarkood ee facrif aqoon laba asal markay iska hor yimaadaan biljasmi baa marmarka qaarkood mid loo qaataa ee khilaafba kama dhaco marmarka qaarkoodna kolka la jasmi kolka la qaadanayo labada asal mid waa fiihi qowlaani oo laba qowloo midna saxiix yahay midna asax yahay baa ku sugan markaa beydkan macno dheeraada kumuu sheegin ee sidanuu kugu ixaaleeyuu ku leeyahay mas'alatu laxmi lmulqa wa mas'alatu lmurtahin u noqo sidanuu ku leeyahay masaa'ilkii horubuu beydkani raacsan yahay ee amtiladooda aynu soo qaadanayno oo labadan asal kolka ay iska hor yimaadaan ee la kala qaalib yeelayo marmarka qaarkood qowl midaysan baa mid lagu qaadanayaa weyn sadriga hore beydku marmarka qaarkoodna kolka mid la qaadanayo laba qowl oo kala sarreeyaa lagu qaadanaya oo qowlna asax yahay qowlna saxeex marka labadii asal kolna khilaaf baa gelaya marka mid la qaadanayo kolna biljasmi baa mid lagu qaadanaya sidii aynu halka horeba kolka ay iska hor yimaadaan daahir iyo asal afar qowl ay ugu soo jireen afar qowl baa kusoo jireen wajazamuu biaxadi alaslayn fii xiini marmarka qaarkood bay mid ugu qaadanayaan labada asal wayajri alkhulfu xiina marmarka qaarkoodna khilaafku waa dareerayaa oo labada qowl la iskuma waafaqayo ee facrif aqoonsan labadaa misaal aynu soo sheegnayna wuu kugu ixaareeyey macnee dheeraadoo kale muu sii sheegin kuwaasun buu raaciyey markaasoo dib ugu noqday dikru tacaarudi daahirayn laba as laba waxaynu soo sheegnay asal iyo daahir istacaaruday laba asal oo istacaarudayna waynu soo sheegnay laba daahir baa iska hor yimi maanta waa laba arrimood oo muuqaal ah iyadoon asalba la eegin amhiladiisa waxa uu ku sheegay idaa aqarat binikaaxi wasadaqaha almuqiru lah almuqaru lah bizawjiya faljadiidu qabuulu liqraar waliana adaahira sidquhumaa فما تسادقا عليه والقديم إن كان بلدين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر وهو أن البلدين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة labadan qof waanu isku mehersan unbaa laga maqlay inan iyo inan midba xaafad joogo midba meel ka feedhanayo waanu isku mehersannahay marka ay arrintu noocaa tahay laba qowl baa galay oo jadiid iyo qadiim ba ku shaaficiyune isagii baaba isjeeraadiyey dee kolley culimaduna oo la kala socotaanune qowl waxa uu leeyahay waa sidaa jadiidka ah nikaaxoodaasi wuu sugmayaa ee lama odhanayo keena markhaatiyaal iyo caddayn ee mar haddii ay iyadii qiratay isagiina uu u rumeeyey uu leeyahy sidaa inantu sheegtay kau kay u mehersan tahay waa aniga waa loo rumaynaya daahirkuna waxa weeyaan sidaa ay sheegeen weeye daahirka sida muuqataana waa sidaa ay sheegeen iyo dad markaa wixii ay rumeeyaan dee loo rumaynaya inay yihiin qadiimkase laakiin waxa uu leeyahay me haddii ay kala laba magaalo yihiin wax qarsoomi lahaa mu ahaadeena markhaatiyaala la raadiyo markhaatiyaala la raadiyo tusaale kaa ka sii yar dhib yar ayuu ku mihaalinayaa qawaacidulaxkaam kan cizudiin oo masel alaabtii bay isku qabsadeen markii ay isfureen ninkii iyo xaad muu iska daynin oo dee mu odhan ninku haddii islaanta aad ku quusatay si waa la murmo alaab wanaagsan iyo malaa xore marka sida daahirka ahi waxa ay noqotay inay dee wadaagaan sida daahirka ahi waa inay wadaagaan daahir kalaa jiro odhanaya maya sida daahirka ah waxa weeye mid waliba intuu leeyahay inuu lahaa oo dee dharku gashanaya iyo hadduu wadaad ahaa kutubtu wax ka akhrisanaya iyo hadduu nijaar ahaa qalabku ku shaqaynaya iyo kuwa noocaasana inuu isagu leeyahay dee alaabta dumarkana inay iyadu leedahay baa daahir ahay markaa waa laba daahir oo iska hor yimida ma arkaysa oo daahir waxa uu leeyahy way dee wada leeyihiin kol hadday gurigii wada joogaan gacantiina ay ku wada hayaane ha loo qaybiyo daahirna waxa uu leeyahay m nin waliba wuxuu leeyahay maa yaliiqu bi wixii ku habboon dee wixii rag leeya wixii dumar leeya sidaa dariiqada ha la raaco waa laba daahir waxaa kaloo iyaduna lamida masalan bishii baa laba nin ay yidhaahdeen waanu aragnay markaa sida daahirka ahi waa in qowlkoodaa la qaadanayo daahir kalaa jiro oo odhanaya dee haddii bisha ummad badani ay eegeysay waxaa laga maarmaana in cid kale la aragto markaasaa waxau ihi satimatun waaahiraani labadii arrimoodee muuqanaya rubamaa tacaaradaa inay iska hor yimaadaan baa laga yaabaa wahuwa qaliilun waana masale aan badnayne faclaman ogow oo la socow faclaman amsiladeediina waa labadaa tusaale ama saddexdaasaa aynu usoo qaadan masaa kolley markuu qaacidada dhameeyo masaa'ilka dambe waxa sii adkaynaya tafriicaad bay noqonayaan markaa fiqigahoo durubs fawaaid khatama biha alkalaama calaa haadihi alqaacida faa'iidooyin buu qaacidadan ku dhammaystirayaa sheekh fawaa'idun buu ihi xukmulyaqiini rubamaa yuzaalu bishaki kamaa qad culima xukmulyaqiin yaqiinta xukumkeedii rubamaa qad rubamaa yuzaalu in meesha lagaga saaraa laga yaabaa bishaki oo maanta shakigiiba la qaatay kamaa qad culima sidii la ogaaday dee masaa'ilkaa laga ogaaday waxaynu waxaynu haysanay alyaqiinu laa yuzaalu bishak ashaku yuzaalu bilyaqiin baa iman doonta buui masaa'ilkan waa mustatnaad kolkaa markaa qaacidada wixii mustatnaheeda ahaa ayuu meesha ku sheegayaa garo waaya aluulaa لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في مسائل كما أشار إلى ذلك بقول بدل كان نسخة قاركود وحيكون بدليان فوائد وربما حكم اليقين يزال بالشك لدى المحققين آه بيت كاس وقلا مثلا كهل كي تكتلا أي قاركود آه قادنا يا هل كاس مختارين كاسا فقرنا وأنا اسكو معنا وذاك كاس لقادنا يا شكيك في مسائل أبو هذا منحصرة كوبا تحكى لقورين أيوه عن ابن القاص فيما ذكره إن كان ابن القاس لا يرى شافعية كم إذا بعد سوء أروري مركا حقا تنبوحا وكشيكي دونا قفال إن كان لا يرى إنه كلا مرمي ومركا دافتو المسألة الحادية عشرة الفائدة الحادية عشرة أيوك أولن دونا وقد نازعه القفال وغيره في استثنائها بأنه لا يترك اليقين لشك halkii horun bay raacaysaa ee shaki la qaato yaqiin laga tegay maaha buu leeyahy ibnu qaas iyo kafaal haddii uu soo qaaday oo aynu yar ishaarno magaciisa waxaa la odhan jiray axmed ibnu axmed ibnuqaaskaa weeyaane abulcabaas otabari fuqahadii shaaficiyada ee markaa e mashhuurka ahaa ayuu ka mid ahaa sheekhiisuna waxaa ahaa ibnu surayj dabarastan meeshaa la yidhaahdo ayaa dadkeedu ay aada iyo aada fiqiga uga qaateen saddex boqol iyo shan iyo soddonkiina wuu dhintay taariikhtu markay ahayd mu'alafaadkiisa waxaa ka mid ah almiftaax fi lmadhab ashaafici kitaab la yidhaahdo uu leeyahay oo imaamu nawowi markii uu tilmaamayay uu lahaa usluub noociisa lama alifin xagga usluubkiisa marka leega habka u wanaagsan yahay iyo dalaa'ilulqibla kitaabkaa la yidhaahdo kafaal waxaa isaga lagu tilmaamaa dhowr nin dhowr nin oo culimada shaaficiyada ka mid ah ayaa mid walba qafaal la yidhaahdaa hase yeeshee laba ayaa ugu mashhuursan labadaa ugu mashhuursan midi waxau ahaa alqafaal almarwazi shaii asagiir oo nimanka khuraasaaniyiinta la ydhaha barigaa ayuu sheekh u ahaa markiisii hore ninkani wuxuu ka shaqayn jiray qufullada dabeetana maalin unbay laydhaa cilmigu daartay uu xereeyey dabeed aada iyo aad baa markaa cilmiga ugu tabaxuray dalabaduna amsaarta ama magaalooyinkay uga soo qasbi jireen kolkaasaa laga qaadan jiray cilmigiisa soddon si soddon jir kadib ayuu cilmiga u rixleeyey oo isku mashquuliyey marka kafaalu sakiir weeye kafaalkan isagu weyn marka la idlaaqo waa ka loo jeedo shaarixanina kafaalka uu xusayaa waa kaa kabiirka ahee weyn magaciisana maxamed ibnu cali ibnu ismaaciil alkafaal ashaashi ayaa la idhaha cabaadi ninka la yidhaahda ayaa waxa uu tilmaamaya asxaabu shaafici ragga ugu wanaagsan inuu ka mid yahay waxa uu lahaa afsaxu lasxaabi qalaman wa amkanuhum fii daqaa'iq alculuumi qidaman wa asracuhum bayaanan wa ahbatuhum jinaanan wa aclaahum sanadan wa arfacuhum cimaada saa awgeed bu abu isxaaq waxa uu lahaa ina madhab ashaafici canhu intashara bima waraa'a annahl marka xaggaa loo tallaabo bariga aasiya dhexdeeda madhabka shaaficiga ragga ku faafiyey buu ahaa shaasho ayaa lagu dhalay waxaan u dhintay saddex boqol iyo shan iyo lixdankii way isku taariikh dhawaayeen mu'alafaadkiisa waxaa ka mid ah taqriib fii mukhtasar ilmizi fii furuuci ilfiqi sheekhaa maqribiga ahaa xaafidkaa mizi la odhan jiray ayuu markaa kitaabkiisaa sharxay mukhtasarka ah risaalata shaaficina waa sharxay tarjamadiisa waxaa laga eegayaa oo aad ka raadin kartaa dabaqaat ibnu hidaayat illaah iyo shadaraat dahab annujuum zaahira kutubaha ah taraajimta in badan ka hadla ibnu qaas kaasuu noqday marka markaa masaa'il munxasira ah oo kooban baa shakiga la qaataa yaqiintana laga tagaa ibnulqaas baa laga wariyey sida uu sheegay masaa'ilkii dabeetana waxa uhi ta u horaysaa waxa weeye shaka maa masaxa alkhufa hal inqadat ilmuddatu am laa war talow muddadii maal dee bahalahan jurmuuqan dushiisa la masaxo talow muddadii miyay kaa dhammaatay mise kaamay dhammaan waa mid ama waxa uu leeyahay talow ma safar dhexdii baad bilowdo saddex maalmood baad leedahay mise nagaadi dhexdii baad bilowdo maalin iyo habeen baad leedahay labada jeerba waxaad tidhaahdaa muddada gaaban qabso dheh xaggii shakigaa la qaalib yeelaa ma aragta yaqiintii waa laga tegey ta saddexaadna waxa weeye ninkan musaafirka ahi waxa uu ku xidhay salaadii biniyati alqasr nin aanu garanayn inuu musaafir yahay iyo inuu muqiim yahay buu ku xidhay ma gaabinaya dheh shakigiidaa la qaalib yaalay ta afraadna waxa weeye xayawaan baa biyo badan ku kaaji biyihii buu dabeetana arkay isagoo isbeddelay qollatayna way ka badnaayana garo mana garanayo inay dee kaadida isku beddeleen iyo iyo inay dhulkan ciidda isku beddeleen ilaa markay ceelka ku raagaan biyuhu muddo urbay yeeshaan markaa meeshii dee taradud baa jira asalkuna inaana isbedelin buu ahaa marka xagga yaqiinta waa laga baydhay dabeed najis buu markaa noqonaya mustaxaadadii mutaxayirada ahayd maydhi baa ku waajibaya salaad walba ilaan waxay shakisan tahay dhiiggaagii miyuu go-ay mise muu go-in oo mutaxayira dee waa tii markaa aan qadarna xafidsanayn nooca dhiiggana xafidsanayn way dawaqsantahay markaa ma ma kala garanayso istixaadadii iyo xaydkii ma kala garanayso noociina kuma garanayso waktiguu ka imanayana kuma garanayso intuu ka socon jirayna ma garanayso way isku daadatay markaa markaa shakigii baa la yidhi ha qaalib yeesho oo salaad walba way u maydhanaysa masalada toddobaad shaka musaafirun awasala beladan am laa awasala beladan buu kani dhigaya laakiin dee kan uu ka soo gaabiyey awasala beladahu buu dhigaya waana sida saxda ah ilan hadduu beled gaadho musaafirna yahay buldaantii waxba uma kala bedelna isaga wax macno u dhexeeya uma samaynayso laakiin ka macnaha gaarka a samaynaya waa beladahu wartalow miyaad gaadhay magaaladaadii habeenima ahayd mise maad gaadhin markaa waxa uu ku odhi ruksadii way ka joogsatay shakigaasaa la qaalib yeelay ogow musaafir baa waxa uu shakiyey talow iqaamo miyuu niyooday mise muu niyoon inuu niyooday dheh ka soo qaad mustaxaadadii iyo kii kaadidu ay ka soconaysay ayaa weysiistao waxa uu shakiyey talow xadadkii miyuu kaa go-ay mise kaamuu go-in dahaaradiisaasuu ku tukaday salaadii ma ansaxayso waa intuu ka go-ay masalada tobnaad waxa weeye qof mutayamim ah ayaa dhalanteed buu arkay tayamumkiisii wuu burayaa dhalanteedba ha noqdo shakigaasaa jebiyey inuu ijtihaadaabay ahayd oo aan ka kusii soconina uu soo hubiyo wuxuu yahay ugaadh buu ganay dabeetana nabar buu yeelay xabad intuu ku dhuftay ka baxsatay maalmuu ka sii maqnaa dee ma garanayo in balaayo kale ay ku dhacday iyo in kale ee iyadii oo jiifsta oo dhimatay buu u tegey ma cuni kara wey shakigii baa la qaalib yeelay sidii uu dee xadiidkuba u tilmaamayay aygaagii ay kale marka ay meeshii wada galaan shakigaa la qaalib yeelaya waa laga tegaya markaa waa kaa kule kafaal baa ku yar haysto isagu leh masaa'ilkani mustafnaadka ma gelayaan xaggii horeay gelayaan wallahu aclam نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعين هلك هرسه ودني أن فوائد ويري قاعدتنا كو ختميا ابن القاس وكرديي markaa waxa ay soo ahaayeen iyada oo shakigii la qaadanayo yaqiintiina laga tegaya masaa'ilka koob iyo tobanka markaasaa waxa uu ihi wazaada fiiha nawowiyu nawowi waxa uu ku kordhiyey ciddatan tiro kadaalika subkiyu subkina sida oo kale zaada bacda isaguna tiro kale ayuu ku daray markaa nawowi isaguna wuu kordhiyey buuri masaa'ilkaa iyaga ah kuwayaalaha la kordhiya waxaa ka mid ah imaamkii baa maalan xagga hore ninkii ma'muumka ah uu kaga yimid markaasuu ku xidhay dabeetana waxa uu shakiyey talow miyaad kala horraysay cidhibta way ku asaxday waad kala horraysay way kaa burtay mise waad kala dambaysay cidhibta labadaasuu ku shakiyey kaa way asaxaysaa buu ihi markaas salaadiisa waxaana laga tegay asalkii min hayri mucaarid masaa'ilkaa waxaa kale oo ka mid ah ninkani laba kaf buu leeyahay oo shaqeeya oo markaas caamilataana laba gacmo laba farood ba iska dhe soo yareeyo mid kastoo weysadii uu ku taabtaba way buraysa iyada oo weliba la shakisan yahay teeba asalkiiya afartana asalkiia waa laa murdisay le teeba asalkiia way ku buraysaa buuli waaya masaa'ilkaa waxaa ka mid a mas'alatu lhira nijaasatu famihaa buu ahaa asalku inay asalku waxau ahaa in afkeedu uu nijaas yahay waana laga tegey sababta looga tegayna waxa ay tahay waxa suuragala inay biyo badan afka la gashay waana iska shaki un markaa shakigaasaa yaqiintii looga tegay waxaa kaloo ka mida man calayhi faa'idatun shaka fii qadaa'ihaa lam talzam maca ana alasla baqaa'uhaa marka haddaba intan dambe ashcaarta shicirkan dambe iyada intan uu ku taxayaa wazaada fiihaa waxa uu ku kordhiyey asdarkashiyu arbacan afar oo min almasaa'il alcidaami masaa'ilka waaweyn ee fasmacan dhegayso awaluhaa ta u horraysaa mas'alatun lilhirati weeye oo bisada iyadoo asalkeedu ahaa inay wax cuni jirtay afkaa wax ku cunaysa xayawaanka iyo jiirka iyo waxaa ayaa asalkii ixtimaal looga tegay bilaa ay biyo badan afka gelisay haaniyatun ta labaadna maniyuhu weeyaane fafqah amra arrinkiisa garo oo marka waa taa aynu soo weydaaranay iyadee mani buu ku arkay maradiisii ama firaashkiisii cid kalena kumay seexanin ixtilaamna mu xusuusnayn maydhi baa ku waajibaya maca ana alasla cadamu iyadoo dee asalku aanay cadamulwujuub ay ahayd haddana waxa ku waajiba maanta inuu la yimaado maxay maydhi markaa ixtimaal baa looga tegay asalkii oo dee ninkan unbaa manidani muxtamil ay ka tahy goladii firaashkan isagu uu lahaa manina ku arkay weligiiba yuu ixtilaam xusuusan ta kalena waa taas buuhi maniyuhu weeye oo uu meesha ku arkay fafqah amra haalitatun ta saddexaad shaka bacda sawmi yowmeyni laba maalmood soomkii laga joogay buu ka shakiyey min takfiiri laga soo bilaabay yaa qowmi marka iyada laftigeeda waa dee amhiladaynu iska soo burdhaafnuun bay ka mid ahayd man shaka bacda sawmi yowmin min alkafaarati hal nawaa oo maal markii uu kafaaro gudanayuu soomku kafaaro gudanayay ayuu dabeeta shakiyey talow ma niyooti mise maad niyoon asalku cadamu niya buu ahaa asalkaa waa laga tego oo ixtimaalkaa la qaatay shakigaasaa lagu dhaqa fi niyati buu shakiyey asaxiixa almuctabara oo lidaalika lidaaka u sugnaatay soomka ah laa ta'hiira fii maa dakara waxa uu ku shakiyey waxa uu markaa sheegay wax saamayna male niyadiisiina waa sax raabicatun mas'alada afraad faa'idatu salaati weeye fii xukmiha almarfuyi can itiqaati haddaynu raacno low shaka fii qadaa'ihaa hadduu shakiyo lam tajib calayhi waajibi mayso ee facrif xukmaha garo litusib dabeetana asiib markaa oo dee mar haddii uu ku shakiyey ma qadaysa mise maad qadaynin inuu qadayinbuu ka soo qaadaya asalkuna waxa ah inay dushiisa ahay alfaa'idatu athaaniya qaala shaykh abu xaamid alisfirayni ashaku calaa halaathati adrub shakigiibuu markaa qaybinaya haddaba alyaqiinu laa yuzaalu bishak shakigiibuu qaybiyey washaku adrubun halaatha saddex qaybood weeye shakigu jaraa waa dureeray halaahadoo jaraa dureeray oo saa ku socda shakun calaa asli muxaram shay muxarama asalkii baa la shakisan yahay kaasoo daraa soo dariyey mihaalkiisu waxa weeye neef la gowracay ayuu ka helay meel beled ahoo muslimiini ay joogaan iyo majuus xalaal maaha baa la leeyahy ilaa uu ogaado inuu gowracay qof muslimihi ilaa uu ogaado qof muslimi inuu gowracay lianna aslahaa xaraam asalkeedu xaraam buu ahaa kol haddii meeshaa majuusta kuwaa dabcaabudkaah ay joogaan neefkani uu ku noolaa in asalkii wuxuuna laga soo qaadayaa iyagu daa'i lahaa inay gowraceen waxaanaynu shakinay markaa fi dabiixa fi dakaati almubiixa gowricii markaa ee xalaalaynayay baynu shakinay muslimiini haddii ay u badan yihiin waxau noqon doonaa in daahirka la raaco xalaalna ay noqoto shakun weeye alawalu ka u horeeyaa shakun weeye calaa asli muxaram shay muxarama asalkii baa lagu shakiyey kaasoo daraa soo dariyey oo asalkii wax ka saara inay yimaadeen iyo in kale ayuu noqday shakigaas wathaanii ka labaada shakiga ahayna maa shay weeyaan calaa asli mubaaxin yadrii mid soo darinaya mubaax asalkii oo maal shaki ku yimid weeye shay mubaaxa oo in mubaaxnimadii wax ka saareen iyo in kale weeye sida halkaa hore loo shakisanaa muxaramnimadii in wax ka saareen iyo inuu ku baaqi biyuu helay mutaqayira inuu nijaas isku bedelay iyo inay inay meeshan kuraagidda ay ku raageen isku bedeleen labaduba waa suuragal isbedelkoodaas ilaa waxaynu naqaanaa biyu markay duululmukfi muddo meel ku jiraan inay isbedelaan waa la iskaga dahaaro qaadanayaa camalan biasli dahaara waaya oo asalkii unbaa la raacaya asalku inaanu nijaasoobin buu ahaa ama asalku inuu daahir isku bedelay shakiga saddexaadna shakun laa yucrafu asluhu weeye wathaaliu ka saddexaad maa shaki weeyaan asluhu laa yudraa asalkiisii aan la garanayn oo hadda waa baydintani wamaa calaa asli mubaaxin yadri yudraa wamaa yakuunu asluhu laa yudraa annahu shakigaasi daraa waxa uu soo dariyaa calaa asli xaraam aw calaa asli mubaax taasina masel waxa uu ku mihaaliyey mucaamalatu man akharu maalihi xaraam qof maalkiisa intii inta badani ay xaraam tahay mucaamalada lala yeelanayo walam yutaxaqaq ana alma'kuuda min maalihi caynu lxaraam lamana yaqiinin in waxaan laga qaadanayaa inuu maalkiisa intii xaraam tahayd yahay falaa taxrumu mubaayacatuhu liimkaani alxalaal wa cadami taxaquqi taxriim waa la yskala dhaqmi karaa sababtuna waxa ay tahay waxaa suuragala intanaad ka qaaday inay intii xalaasha ahayd tahay intii xaraamta ahaydna wax inoo xaqiijiya ma ma hayno inuu kan ahaa iyo in mid kale yahay walaakin yukrahu khawfan min alwuquuci fi lxaraam laakiin taasaa meesha taalla inaad iska daysa ninkaa adiga oo ila waa seerihii man xaama xawla alximaa wey yuushiku an yaqaca fiih markaa inaad iskaga hadhawey ninka baa camsharigiisaa isdhex qaadaya qaar bay beri dhaweydna weydiinaya mid inkamkiisa uu isugu jiro khamri iyo balaayo kale iyo waxo dee iskaga tagun iskaga tagun bilaa kuu rasayntii ka soo baxda aafadaa markan haddaba shaki iyo danni ay leeyihiin cinda alfuqahaa waa isku mid un shaki iyo danni waa isku mid sidaa awgeed baa waxau uhi washaku wadannu bimacnaa fardin ay bimacnaa waaxid waa bimacna qura fii kutub alfiqi marka aada marayso bikayri jaxdin diidma la-aan kutubulfiqi mar haddii aada dhex socoto shaki iyo danni waa isku mid kutubulfiqi waxa uu kaga ixtiraasayaa kutubulusuul waa kaa kula safxadda soo jeeda sadarka labaad wa amaa asxaabu lusuul fa inahum faraquu bayna dalik way kala saareen shaki iyo iyo danni wa qaaluu altaradudu in kaana cala sawaa'i fa huwa shak wain kaana axaduhumaa raajixan faraajixu dannu waalmarjuuxu wahm saasaa la kala idhaa oo shaki iyo danni iyo wahmi bay kuwaas kala saaraan waa mudrikaat alcaqliya bay ku xisaabiyaan waxyaabahan markaa caqligu dee soo qabanayo mudrikaat alcaqliya markay qaybinayaan kuwa munaadiqaduna iyaguna way yar tilmaamaan halkaa ile meelay iskaga darmayaan usuulka iyo qolyaha mandiqa musdalaxaadkooda oo mudrike iyo khaasine iyo xaafide iyo bay maskaxda u qaybiyaan qaybtan mudrikada ah iyo xaafidada kusii xigta iyo khaasinada markaa qofku khiyaalka uu soo celinaya waa shayga marka uu khaasinadaasi tago ama markuu khaasinadaasi tago inta badan ma baxsada bay dhahaan waxa uu qof sida faatixadoo kale imanka da haddaanan inta cimrigaaga jooga akhriin marun aada mar un istidhaahdo akhri waad iska akhriyaysaa un sababtaa waxa ay tagtay combyuutarka qaybta aada uxu record garaysa ayay gashay إلها هطب وأما زر وأم قال الزركشي وما زعمه النووي في أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوي والراجح marka halkan waxa la oranayaa hadii shay aad ka shakido oo mithal uu ku kala bixi waayo talow hebel ma magaaladu jooga mise wuu ka maqan yahay way kala bixi weyday waa shaki shaka bayna haadayn shayayn ayuu ka shaki haddii uu rajaxayo asbaabtaa dartood inuu magaalada joogo markuu taa iyo taa iyo taa eegay aanu ka maqnayn ee dhinacan u rajaxani waa danigii wahmigiina waxa weeyaan dhinacaa kale saa awgeed alakhdu biaraf marjuux wah wahmi waxaa la yidhaha isagoo qofku qabsado darafka marjuuxa ah darafka raajixa isagoo qabsadana waa dhanni saas ayay ku tilmaamaan shakiga iyo dhanniga meelo badan baa la kala saaraa marna dhanniga la qaataa marna shakiga waana masaa'ilka halkaa uu kugu tirinaya ee soo socda الفائدة الرابعة عبروا عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب المقلوب أصل كان إمك كل شيء واستصحاب كيون واستصحاب كيون استصحاب المقلوب قيبت الله يداوي الدلة ده مركا وحا كتري ليسو خلافسين هاي استصحاب الأصل والله أصول كان إن بدنت المعلوم marka istisxaabkaasi ayuu ahaa asalkan aynu ka soo hadlaynay weliba istisxaabka waa qaybta maqluubka la ydhaha istisxaabu cadam اlasl istisxaabu اlcumuum ilaa an yarida mukhasis istisxaabu xukmin dalla sharcu calaa hubuuti istisxaabu xaali اlijmaaci fi اlkhilaaf istisxaabu اlmaqluub ilaa shantaa qaybood buu noqdaa istisxaabka marka asalkan aynu ka soo hadlaynaynu kolba lahayn alaslu alcadam alaslu fii kada kada ataxriim aynu soo tilmaamayni waa maqluubka wey ka la ydhaha waxaana lagu tilmaamaa markaa istisxaabu alxaali fi lmaadi istisxaabu alxaali fi lmaadi shayga waktigaa jooga oo lagu xidhiidhiyo un wixii hore shaygani maanta ma xalaam ma xukumkiisa muxuu noqonayaa waa xalaal sababtuna waxa ay tahay lanna aslahu kaana kada asalkiisiibaa xalaasha ah markaa xaaladan imika uu joogaa kii hore lagu xidhiidhinaya markii hore waad weyse qabta waxaad shakiday miyaad miyay kaa jabtay oo suuligaad gashay mise maad gelin asalkaagu dahaaru ahaa xaaladan imika asalkii hore la xidhiidhi markaa shakigan baa ayaa sida uu ku yimi baa la dabarogay shakigan khaatimatun buu idhi waalaslu asalkii qad yucabaru canhu asalkan aynu ka soo sheekaynaynay maalmahan baynu qawaacidka ku dhisaynay waxaa laga yaabaa in lagu cabiro xaggiisa bilistisxaab fii maa dakaruu siday sheegeen oo la yidhaahdo waa istisxaabu lasl asalkaasi noocu doonayaba ha ahaado markaa halkan hadday qawaacidda ku sheegeen asal meelaha qaarkoodna istisxaabun baa lagu tilmaamaa waa laba arrimood oo islaasimaya waana tii aynu hore usoo ishaarnay aynu yihi qaacidadan la yidhaahdo alyaqiinu laa yusaalu bishak meelaha ay ka howlgasho ayay ka mid tahay istisxaabkaas alqaacidatu athalita qaacidada saddexaad iyaduna waxa weeyaan ee ka mida qawaaciddii waaweyneed almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadii waxa ay soo jiidaysaa fudayd fudayd bay soo jiiday oo waxaynu soo dhaafnay laba qaacido alumuuru bimaqaasidiha alyaqiinu laa yuzaalu bishak aw laa yazuulu bishak markaa tanina almashaqatu tajlibu taysiir qaacidadii saddexaad wey mabaaxibta qaacidadan ay leedahay haddii aynu eegno waa cinwaanka qaacidada iyo sharaxa qaacidada adilada qaacidada amhilada qaacidada iyo qawaacidda hoos imanaysa qaacidadan iyada ah inahaas u badanayaan mabaaxibteedu sharaxeeda cinwaankeeda marka la eego waad haystaa waa kaa kuu qoran sharaxeeda kolka la eego dee laba cinwaan bay labay ka koobantay tajlibidu waa ficil u dhexeeya une almashaqatu tajlibu taysiir mashaqo iyo taysiir markaa mashaqada xagga luqada atacab baa la ydhaha ilaa beledin lam takunuu bibaaligiihi ilaa bishiqi اlanfus iyadoo naftiina tacabu soo gaadhay markaa waa tacabun xagga luqada suuratu naxli baa saa ilahay ku yihi aayadda toddobaad waxaa kaloo taysiirkiina weeye xagga luqa ahaan marka la ego alsuhuulatu walluyuuna shaygii oo sahlan ama dabacsan un weeye taysiirku xagga luqada sidaa awgeed buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam addiinu yusrun addiinu yusrun macnaheedu waa sahlun samxun qaliilu tashadud sahlun samxun qaliilu tashadud waa yusrigii isdilaaxa ahaan marka la eego qaacidada ina asucuubata waalcanaa tusbixu sababan litashiil
haddii dhibaata ay timaaddo iyo adaygii qallafsanaan sabab waxay u noqonaysaa in arrinku fududaado adilada qaacidada asalka shareecaduba horta adiladu ka mid yihin oo shareecaduba dee waa yusri iyo fudayd adiladeeda si qur'aanka iyo xadiidka markaynu soo qaadanno waxaa ka mid a kuwayaalaha uu ku sheegayo ilaahay baa waxa uhi yuriidu allaahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum اlcusr wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj wcidtu biاlxaniifati samxa yasiraa walaa tucasiraa ina diina allahi yusrun khayru diinikum aysaru ina khayra diinikum aysaru addiladaasaa ka mida marka laa yukallifu allaahu nafsa ilaa wuscahaa yuriidu allaahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa waa markii ilaahay nikaaxa uu ka hadlayay suuratu nisaa maa yuriidu allaahu liyajcala calaykum min xaraj axaadiista inamaa bucidtum muyasiriina laa mucasiriin ina allaha sharaca addiina fajacalahu sahlan samxan waasica walam yajcalhu dayiqa maa khuyira rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bayna amrayni ila اkhtaara aysarahumaa mutafaqu calayh ina allaha wadaca can ummatii alkhaطأa waاnnisyaana wama sukrihu calayh waa saxiix qaacidadan waxa ay sal u tahay rukhasta sharciga oo dhan waxalla wixii ruksaaha oo dhan ummadduna waxay isku waafaqsan tahay inaan dadka lagu mashaqaynin waxay karayaan mooya wax kale sida adiladaasiba ay tilmaamayso samaaxadda shareecadda ayay ka mid tahay ama yusrigeeda nusuustaasi ay tilmaamayso in loo saamaxay qofkii wasiyadiiyo dardaaran si uu jaanis u helo oo fursaddii adduunyadii uu heli waayey ama laga yaabaa dhaaftay in markuu sii dhimanayo wasiya loo saamaxay tabarucii dhaafay inuu haleelo qofkii mujtahidka ahaa shareecaddu yusrigeeda marka la eego waxa ay u saamaxday inuu adiladii danniyaadka ahayd wax ku xukumi karo markuu waayo qabciyaadka waaya samaaxaddeeda ayay ka mid tahay qofkii tabiibka ahaa ee laga xaaraantinimeeyey inuu eego ruuxa ajnebiyadda ah marka cudurdaar yimaado cid kale la waayo in loo banneeyo inuu eego saynoo iman doonta samaaxaddeeday ka mid tahay in loo banneeyey raggii maadaam dumarku ka badan yihiin nin waliba inuu afar guursan karo waxaa samaaxaddeeda ka mida dalaaqa ogolaanshaha ilaahay u ogolaaday markii la wada noolaan kari waayo cinda darar ruuxa dumarkaa laftigeeda iyadana waxaa loo saamaxay kholci iyo fasakh ayaa loo saamaxay su-ul cushra marka ay timaaddo si ay ninka uga dabaalato hawshiisa samaaxaddeeday ka mid tahay shareecadda in rajciyada la saamaxay rajciyada alrajca ruuxii dumarka ahayd ninkiis intuu u cadhoodo kolku furo haddana in fursad loo siiyey iyadoo markii horeba caqdiga loogu meheriyey aanu saddex tiro a lahayn ayaa haddana saddex dalqadood la siiyey kolka hore caqdi qura unbu ahaa marka caqdigiibaa saddex taa inuu markaa gashan yahay laba istabni u ahaanaya ayaa loo sameeyey waa fursad si uu helo goordhow markuu nadaamoodo uu u soo ceshan karo kafaaradiibaa iyaduna ka mida licaankii marka uu la yimaado qofkii waxaan leeyahay cafwan markuu dihaarkii la yimaado waxaa la yidhi kafaara iska bixiyo xaaskaagii iska sii wado waa haluma jar markaa majaalulqaacida oo iminka qaacidadaynu haynaa meesha ay ka howlgelaysaa waa rukaskii sidaa awgeed ayaa labada qaybood